warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah xisbiga u d a oo maanta shaacin doona cidda ku-xigeen u noqon doonta william ruto isbahaysiga azimiyo oo isku soo bax ballaaran ku qabtay mombaaso iyo doorashada madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya oo maanta ka dhacaysa muqdisho subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo axad ah taariikhdu waa shan iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaleo faahfaahsanba kusoo dhawaada waxaa lagu wadaa in maanta shaaca laga qaado cidda ku-xigeen u noqon doonto musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga u d a isbahaysiga kenya kwanza ahna ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto madaxa isgaarsiinta ololaha madaxweyne ku-xigeenka dalka xuseen maxamed oosaqdii dhexe ee xalay warbaahinta u qabtay shir jaraayad ayaa sheegay in la gaaray go-aan ku saabsan cidda ku-xigeen u noqon doonta william ruto ee doorashada guud ee bisha sideedaad ee sanadkan isbahaysiga kenya kwanza ayuu qorshuu ahaa in shalay oo sabti ahayd uu shaaciyo cidda ku-xigeen u noqon doonta william ruto hase ahaatee aysan taasi suuroobin madaxda la saadaalinaya inay ku-xigeen u noqdaan musharaxa madaxweyne ee william ruto ayaa kale ah senatarka ismaamulka tharandi kaduro kandhiki xildhibaanka laga soo doortay deegaanka madira ismaamulka nyeri hogaamiyaha xisbiga a n c musalya madhavadi barasabka dowla deegaanka krianga an waiguru iyo afayeenka golaha qaran ee xeerdejinta dalka ee justin maturi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i b c ayaa horey u shaaciyey in xibiyawaa xisbiyada siyaasadeed ee waddanka ay heystaan ilaa iyo lix iyo tobanka bishan oo beri ku beegan si ay u gudbiyaan magacyada musharaxiinta madaxweyne iyo ku-xigeenadooda madaxa xisbiga o d m ahna musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga azimiyo one kenya raila raila odinga ayaa markaasi isku soo bax ku qabtay magaalada mombasa maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya
halkani waa fagaaraha muqomane oo ka tirsan deegaan xildhibaaneed kenyaali ee magaaladani mombasa halkaasi oo gelinkii dambeeye sabtida ay kulan ballaaran ay ku qabteen hogaamiyaasha asimiola umoja oo uu horkacayay musharaxa madaxtinimo isbahaysigaasi rayla amolo odinga
yangu ni machache. Nimekuja kutoka kaskazini mashariki ya Kenya, huko Wajir County.
isa soo baxani azimiola umoja ee magaaladani mombasa ayaa toogtanin si weyn loo adkeeyay ammaanka iyadoona ay taageerayaasha azimiola umoja ay ka hor istaageen inuu gudaha u soo galo halkay munaasabadan ay ka dhaceysay mike mbovisonko oo u tartamaya xilka barasaabnimada ismaamul goboleedka mombasa rayla amolo odinka oo halkani ka hadlay ayaa waxaa u ballan qaaday dadka ku nool gobolkani xeebta in boqolka maalmood ay ugu horreysa dowladdiisa haddii isaga lasoo doorto uu wax badan ka qaban doono horumarka gobolkani xeebta dibna u soo celin doono dekedda magaaladani mombasa siku mia moja kutokea siku hiyo siku mia moja 100 days of baba's government the first 100 days of baba government ndani ya siku hiyo mia moja utendakazi wa bandari itakuwa imerudi hapa Mombasa, sawa sawa. Ndani ya siku hiyo zote, ile mpango nimeongea juu yake ya, ku, ya maskini ya kusaidia maskini itakuwa imeanza. Kila kitu ambayo mimi nimetoa ahadi itatimizwa.
Asanteni Mombasa.
Vijana hai, wamama hai, Mombasa hai, Azimio inawezekana. Mombasa oye! Azimio oye! ODM tuko tayari.
Mimi nimekuja kuwasalimia watu wa Mombasa na kuwaambia hivi, ikifika tarehe tisa mwezi wa nane tuache yale mengine yote ambayo yanaongewa na wale wengine wenye unafiki, tukapigie kura baba Raila Amolo
maada karwa oo ka mid a dadka sida weyn loogu hanqaltaagayo inay noqon doonto ku-xigeenka rayla odinga ayaa waxa ay sheegteen gobolkan xeebta oo muddo dheer ahaa gobol si weyn u taageera rayla odinga haatan ay tahay waajib inay taageeraan maadaama inta badan gobollada dalku ay taageer ay muujiyeen Miaka mingi KOS mumesimama na baba. Safari hii Kenya yote imesimama na baba. Kule Mount Kenya tumesimama na baba. Kura zote tukikusanya, tunataka aingie kwa kura ambazo hazijaonekana hii Kenya. Tumekubaliana.
dhinaca kale soo baxan oo si weyn looga dareemayay taageerada loo muujinayay cabdisame shariif naasir oo u tartamaya xilka barasaabinimada ismaamul goboleedka mombasa ayaa waxaa loogu baaqay dadweynaha ku nool magaalada mombasa inay taageeraan Na mimi nawaambia watu wa Mombasa, mimi ni mshirika wa serikali ya Raila Amolo Odinga, na nawaambia leo muniangalie hapa. Raila akipigiwa kura, na nina imani mutampigia tarehe tisa mwezi wa nane saa tano usiku, rais wa tano atakuwa nani? Raila Amolo. Na mimi nawaambia Raila akishaingia hivi, tutangoja ngoja abebe Bibilia aingie pale Kasarani aseme mimi Raila Amolo Odinga.
maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaala xeebeedda mombasa
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maantay waxada ka dhacaysa magaalada caasimada ah ee muqdisho gaar ahaan xarunta teendhada afisoni ee xindaabka garoonka diyaaradaha ee adancadde doorashada madaxweynaha dalka oo soo jiitamaysay wax ka badan sanad ah ayaa waxaa u tartamaya soddon iyo toddoba musharaxa oo u hanqaltaagaya xilka madaxweynenimo ay ku jiraan madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday madaxweynayaashii hore ee dalka ra-iisul wasaarihii hore iyo musharaxiin kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka oo ka kooban saddex boqol labaatan iyo sagaal xildhibaan ayaa u codeyn doona musharaxiinta ku tartamaya xilka madaxweynaha islamarkaana dooran doona madaxweynaha jamhuuriyadda ee afarta sane ee soo socota hogaamin doona dalka soomaaliya doorashada ayaa saacadaha soo socdo toos uga bilaabanaysa howlka teendhada afisoni oo la diyaariyey inay ka qabsanto doorashada waxaana halkaasi tegaya musharaxiinta xildhibaanada labada aqal qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka diblomaasiyiin badan iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay doorashada dhanka kale waxaa doorashada ka haray oo horey isku diiwaangeliyey ee musharax daahir maxamuud geele cabdikariin xuseen guuleed iyo cabdinaasir cabdulle maxamed iyo maxamed siriin guddiga aan idhaahdee waxaa guddiga doorashada oo soo saaray habraaca amniga doorashada maanta dhacaysa ayaa sheegay in gudaha hoolka doorashada aanan lala geli doonin telefoon lacag iyo wax kasta oo ele- elektarooniga waxaana musharax kasta loo ogolaaday inuu hoolka la soo galo saddex xubnood oo keliya ammaanka xarunta teendhada afisooni ee xindaabka garoonka diyuuradaha eedan cadde ayaa maantay aada loo adkeeyey waxaana amniga lagu wareejiyey ciidanka atmis oo kaashanaya kuwa booliiska dowladda oo ku shaqayn doono amarada guddiga doorashada iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka habraaca amniga doorashada madaxweynaha iyo shuruudaha laga rabo xildhibaanada musharaxiinta iyo ka-qaybgalayaashaba waxaa faahfaahin ka bixiyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo xubinka oo markaasi ah xubin ka tirsan guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha waxaa jira habraac la dejiyey oo ay tahay in la raaco taasoo guddiga doorashooyinka isku dhafka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay diyaariyeen Eh, kow waa in loo hogaansamo awaamiirta ciidamada mas-uulka ka ah amniga ciidamo soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ayaa ka shaqaynaya amniga awaamiirta ciidamada meel kastoo ay joogaanna waa in loo hogaansamaa waxaa mamnuuc ka ah goobta doorashada haba yaraatee wax huba oo la oggolaanayo in halkan ay yimaadaan gaar ahaan meesha wax lagu qabanaya doorashadu ma jirto waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah eh, gudaha goobta doorashada wax lacaga in lala yimaado waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah aaladaha elektaroonikada sida telefoon kombyuutar ibad iyo waxyaabaha muuqaalka iyo iyo- iyo lagu duubo codkaba in ay dadku la soo galaan Eh, taasoo waxa loo qorsheeyey in la dhigo meelo eh, guddigu uu qorsheeyey eh, taasoo telefoonada iyo la dhigi doono Eh, laakiin qalabka eh, muuqaalka iyo codduubayaasha waxaa loo ogol yahay oo keliya eh, dadka ku shaqada leh sida warbaahinta oo keliya Eh, waxaa sidoo kale gudaha teendhada ka reeban eh, in laga sameeyo ololo doorasho haba yaraatee inta doorashadu marku ay bilaabato codayntu bilaabato eh, kadib wax olole doorasho ah oo laga dhex samayn karo haba yaraatee teendhada gudaheeda ma jiraan sida guddigu go'aamiyey waxaa goobta doorashada iman kara dadka ay magacyadoodu yaalaan albaabada laga soo galo oo la caddeeyey albaabadu waa saddex albaabadaa laga soo galo dadka ay magacyadoodu yaallaan oo keliya ayaa waxay soo gaari karaan oo iman karaan goobta waxaanay wadanayaanoo looga baahan yahay aqoonsi sharci ah qofka aqoonsi inuu haystaa marka la yidhahdo magaciisa si loo hubiyo waa inuu aqoonsi haystaa waxaa sidoo kale guddiga doorashada uu mahadcelinaya dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan dadka ay saamayn doonto maalinta weyn ee hadda guddoomiyuhu uu ka hadlayay waxaa laga codsanaya dhammaan hay-adaha dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iskuullada iyo maaragtay dhammaan in ay shaqaalahoodu fasaxaan ardaydu la fasaxo maadaama ay tahay maalin markii horeba munaasabad ahayd oo shan iyo tobanka mey maalintana ay ku soo beegantay maalintii doorashada waxaa laga codsanayaa marka in iyaguna ay shaqaalaha aan muhiimka u ahayn shaqaalaha muhiimka u ah mar walba meel walba kolley way way way keensanayaan laakiin shaqaalahaan muhiimka ahayn in la fasaxo xildhibaanada iyo maaragtay dadka kale fasax u haysta imaashiyaha goobta doorashada waa inay baabuurtooda uga soo tagaan meelaha loo qorsheeyey oo aanay wax haba yaraatee gaari ah ama gaadiida oo ay la imaanayaan ma jirto marka waxaa loo diyaariyey gaadiid iyo basasaa loo diyaariyey kuwaasayna soo raacayaan ee cid baabuurtooda la imanaysa ma jirto dhammaan xildhibaanada labada gole ee golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa lagu adkaynayaa in ay soo gaaraan teendhada ugu dambayn siddeedda subaxnimo waxaa sidoo kale la qorshaynaya in hawshu ay bilaabato tobanka subaxnimo sidaa darteed guddiga waxuu ku adkaynayaa dhammaan xildhibaanadu inay wakhtiga ilaaliyaan si doorashadaasi wakhti fiican loo qabto maadaama dadka soomaaliyeed oo dhan indhahoodu ay halkan ku soo jeedaan weerar ka dhacay magaalada buffalo ee gobolka new york ee maraykanka ayaa waxaa ku dhintay toban qof waxaa falkaasi geystay nin caddaan oo idaadiisu tahay toban iyo siddeed sano oo hubaysna wararka ayaa intaasi ku daraya inuu rasaas ku furay suuq laga adeegto oo loo yaqaano tops friendly halkaasi oo sidoo kale saddex qof ay ku dhaawacmeen laamaha ammaanka ee maraykanka ayaa weerarkaasi ku tilmaamay xagjirnimo rabshadaysan oo salka ku hayso cunsurinimo maadaama ay halkaasi ku badan yihiin dadka madowga ah ninka weerarka soo qaaday ayaa ugu dambeyn la xiray waxaana magaciisa lagu sheegay baynton gedron